bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى alih وصaxbihi وslm aجmaciin ama bacdu kitaab اlacima waxaan soo haynay kitaabkii cumdaة اlaxkaam lilxaafid cabdاlغnي bn cabdilwaxid almaqdisiy raximah اllahu tacaala kitaabu lacima ayaanu soo aan ku dhex jirnay xadiidka koowaad xadiidu nucmaan bni bashiir radia allahu canhuma xadiidkaasna asal wuxuu ku ahaa waraca qofka inuu xalaal meerto waxa uu cunayana uu aada iyo aada uga xalaal meerto maxaa yeelay xalaasha quudashadeeda saameynay ku leedahay qofka suluugiisa iyo acmaashiisa iyo ducadiisa xadiidkii dheeraa ee muslim uu werinaya min xadiidi abi hurayra waa ogtihiin uu nabiga sala allahu alayh wali wsalam uma dakara arajula yutiilu safara ashcasa aqbara yamuddu yadayhi ila asamaai yaquulu yaa rabu yaa rab wamatcamuhu xaraamun wamalbasuhu xaraamun wagudiya bilxaraami faanaa yustajaabu lidalik waa kii nabigu uu yihi sala allahu alayh ali wasalam marka si ducada qofka ay u noqoto duco yacnii si ducadiisa aanay uga waa inuu marka xalaal quudashada inuu ku dadaalo weeyaan si markaa xaaraanta uu quutaa aanay aysan u mancinin ducadiisa waxyaabo badan baa qofka ducada in laga aqbala ka manciyo u diido mid kamida weeyaan marka midani waracana marka inuu ku dadaalo asalku waa saa marka waraca dadka qaarkood marka waraca ay ku dadaalayaan waraca yaa xalaal inuu shubuhaad ka dheeraado yaa yay u habboon tahayna waxay u habboon tahay qofka xaaraanta cad ka fogaado laakiin inaad tidhaahdid xaaraantii caddaydna ma ka fogaanayo warac iyo shubahaadkana waa iska ilaalinaya taa maya waana midda ibnu cumar radia allahu canhumaa nimankii reer ciraaq markay u yimaadeen ayagoo dee xuseen dilay wiilkii nabiga awowga oo u ahaayay inta u yimaadeen bay waxay weydiinayaan maa taquulu fii muxrimin qatala bacuudatan nin muxrima ka waran oo kaneeca dilay ama boodo dilay seed u aragtaa markaasuu wuxuu yidhi yaa ahli alciraaq maa akthara tacanutakum war reer ciraaqow alla yacnii badanaa madax adeegiina buu yidhi waxaad dilaysaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam wiilka awowga oo uu ahaa markaasaad waxaa i weydiineysaan kaneeca dhiigeeda hadda dadku hadday diinta ku dabagadoontana waa noocaas oo kale waraca marka wuxuu u fiican yahay qofka xaaraanta ka fogaadaa inuu shubahaadkii ka dheeraado laakiin qof xaaraantii cadba ku jiro shubahaad baan ka fogaanayaa waxba laga taasoo kale macno u noqon mayso waxaa kaloo ka mid a sidoo kale dadka waxaa ku jiro iyaguna dad waracoodu ou xaddul waswaas uu gaaro kaas kuwaasna waxaa la yidhaha waraculmuwaswisiin meel aan shubha oolin ayuu ka cararayaa nacam taa iyaduna marka waswaaska noocaasoo kale aan lama rabo wacan anas bni maliki radia allahu canhu qaal anfajnaa arnaban bimari dahraan fasaca alqawmu falagabuu waaadraktuha faakhadtuha faataytu biha abaa طalxa fadabaxaha wabacaha ilى rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali waslama biwarikiha wafakidayha faqabilahu lagabuu acyaw wacan anas bni maliki radia allahu canhu qaala waxa uu yihi anfajnaa waxaan erinay oon didinay arnaban bakayle bimari dahraan meesha maru dahraan la yidhaahdo meel magaceed weeyaan ayaanu ku didi ayaan bakayle ayaanu didinay fasaca fasaca alqowmu dadkii waa rooreen oo way ordeen waa eryadeen falaqabuu markaa way noogeen oo waa daaleen wa adraktuhaa waan haleelay aniga oo waan gaaray oo waan soo qabtay bakaylihii fa akhadtuhaa waan qaaday fa ataytu biha abaa dalxata abaa dalxa ayaan ula imid oon u keenay fadabaxahaa abuu dalxa waa gowracay fadabaxahaa abuu dalxa markaa waa gowracay wabacaha ilaa rasuuli llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama ayb wabacaha ilaa rasuuli llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam nabiga ayuu u diray biwarikihaa sinteeda ayuu nabiga u diray iyo wafakideyhaa iyo iyo bowdadeeda xajarkii ama bowdadii ayuu u diray faqabilahu nabiga waa aqbalay markaa waa qaatay hadiyadii waa aqbalay laqabuu bimacnaa acyaw way daaleen weeyaan halkan marka waxaa laga qaadanayaa in la cuni karo bakaylaha waxaa kaloo laga qaadanayaa hadiyada in la aqbalo labadaaba waa laga qaadanayaa anfajnaa arnaban waxaanu didinay oon kicinay bakayle bimari dahraan meesha leeraha fasaca alqowmu dadkii waa ordeenoo ord inay kusoo qabtaan bay rabeenoo falaqabuu waa noogeen wa adragtuhaa waan gaaray aniga faakhadtuhaa waan qaaday faataytu biha abaa dalxatan ula imid fadabaxahaa waa gowracay abuu dalxa wabacaha ilaa rasuulillaahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayuu u diray biwarikihaa sinteeda biwarikihaa sinteeda iyo fakhideyhaa iyo labadeeda bowdo faqabilahu nabiga waa aqbalay markaa nebiga inuu hadiyada aqbali jiray laqabuu acyow waxaa cuntadaa sideedana waxay asal ku tahay inay wixii la xarimay unbaa la iska ilaalinaya shayga muxaramkoo la xarimay sharcigu uu xarimay unbaa la iska ilaalinaya nacam marka aayadda qur-aanka waxaa aada u koobtay xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziir iyo aayadda kale qul laa ajidu fimaa uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziir fainahu rijisun aw fisqan uhila ligayri illahi bihi ilaa aakhiri ilaaya iyo axaadiidta rasuulka sala allahu alayh ali wasalam kuwaan hadda uu ka hadli doono kalu sheegi doono adcimadana waxaa wax ka jamciyey alimaam cuhmaan bnu saciid addaarimi musanaf ayuu leeyahay kitaabu alacima sida xaafidku fatxiga uu ku sheego ayb marka waxa uu yidhi wacan asmaaa binti abi bakrin radia allahu canha qaalat waxa ay tidhi naxarnaa calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalama xilligii rasuulka ayaan waxaanu gowracnay farasan faras ayaanu gowracnay faakalnaahu waanu cunnay wa fii riwaayatin wanaxnu walxaal naxnu anagoo fi lmadiinati joogno wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga nahaa wuxuu reebay can luxuumi alxumuri alahliya dameeraha dabjoogga ee guryaha jooga hilbahooda ayuu reebay wa adina wuxuu idmay fii luxuumi alkhayli fardaha hilbahooda walimuslimin waxdahu muslim keligii waxaa u sugnaatay qaala waxa uu yidhi jaabir akalnaa zamana khaybara waqtigii khaybar ayaanu cunnay alkhayla farda ayaanu cunnay wa xumura alwaxshi iyo dameer farow wanaha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiguna waa reebay can ilximaari alahliyi dameerka dabjooga ee guryaha ag joogana ee dadku ay meelaha la degan yahay wax ka joogana waa reebay hilibkiisa in la cuno ayb wacan cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi asaabatnaa majaacatun baana asiibtay baahi layaaliya khaybar habeenadii khaybar falamaa kaana yowma khaybar maalintii khaybar markay ahayd waqacnaa waxaanu ku dhacnay fi lxumuri dameerihi alahliyati gurijoogga ahaa fantaxarnaahaa waanu gowracanay falamaa qalad markay karkartay bihaa iyada hilibkaa uu la karkaray alquduuru dharyihii kolkay la karkareen naadaa munaadii rasuulillaahi sala allahu alayh ali wasalama naadiyihii nabiga sala allahu alayh ali wasalam ayaa dhawaaqay muxuu la dhawaaqay an akfiuu antu waa tafsiiriya ay akfiuu gadiya alquduura dheryaha gadiya daadiya warubamaa qaala waxaa la arkaa inuu yidhi walaa ta'kuluu ha cuninina min luxuumi alxumuri dameeraha hilbahooda shay-an waxba ha ka cuninina wacan abi haclabata radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi xarama rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu xarimay luxuuma alxumuri alahliya dameeraha dabjooga hilbahooda ayuu xarimay xadiidkan xadiidka ugu horeeya asmaa binti abi bakar iyo riwaayaadka ka dambeeya waxaa laga qaadanayaa fardaha hilbahooda in la cuni karo waana madhabka shaaficiga sida uu qabo xanafiyadu ayagu waa diideen oo waxay yidhaahdeen ma banaano in la cuno waxayna yidhaahdeen xadiidkanna waxay uga jawaabeen oo ay yidhaahdeen nebigu inuu ogaa asxaabta inay cuntaa la sheegay laakiin inuu ogaa nebiga ma cadda macnaha kuma cadda laakiin waxaa lagu radinayaa iyagana xadiidka dambe oo marka uu leeyahay jaabir waadina fii luxuumi alkhayli nebigu wuxuu idmay fardaha hilbahooda waa idmay waa nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka ma ogeyn taabaa lagu radinayaa marka waxaa kaloo iyagu xanafiyadu ay soo deliishadeen mafhuum mafhuumku waxa ay tahay waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha baa la yidhi suuradaasna waa suuratu naxli fii maqaami alimtinaan ilaahay subxaanahu watacaala nicamka uu dadka u galay buu ku gallad sheeganayay markaasaa markii fardaha iyo dameeraha iyo baqlaha ilaahay baa abuuray si aada u kortaan waa idiin sakhiray inaad fuushaan oo kortaan marka iyagu inaad cuntaan lama dhihin bikhilaafi waxay dhaheen xoolaha xoolaha ilaahay markuu ka hadlayo in caanahooda la cabo oo la cuno iyo ayuu ku gallad sheegtay marka koritaan la koraa iyo cunitaan cunitaan baa xeel dheer marka cunitaankii haddaan lagu gallad sheeganin inaan la cuni karin baa laga qaadanayaaba waa mafhuum marka mafhuumkaana waxaa naqdinaya waxaa weeyaan aayatu maa haayatu xikaayatihim xikaayadooda oo dhan marka isu keento waxaa weeyaan litarkabuuha baa la yiri cuntadiina waa laga aamusay hada haddii laga aamusay nas kale haddou idmay ka waran marka haddii laga aamusay ee nas kalena ou idmay marka mafhuumka noocaas manduuq in loogaga hortaga ma aha nacam ayb marka dameeraha iyada waa la reebay laakiin fardaha in la ogol yahay naskan ayaa idmay oo ogolaaday taasaa marka iyaga loogaga jawaabay xadiid bay la imaadeen ay soo daliishadeen oo nabiga sala allahu alayh waali wasalama nahaa can luxuumi alkhayli fardaha hilbahooda ayuu reebay xaramana waa kusoo arooray daxaawi waxa uu yidhi ahlu xadiidka waxay daciifinayaan cikrimatu bnu camaar way daciifiyaan buu yidhi asaana sanadka dabcan ku jiro xaafid ibnu xajarna wuxuu ku daray laa siyamaa weliba cikrima waa lagu daciifiyaa yaxya bnu abi kathiir alyamaami markuu ka warinayo riwaayadanna waa riwaayadii yaxya bnu abi kathiir uu ka warinayo riwaayadanna marka waa riwaayadii yaxya bnu abi kathiir alyamaami uu ka warinayo weyaan xadiidkan marka saas buu daciif ku yahay ibnu daqiiq ilciidna waa ishaaray xadiid abu daawuud xadiid abu daawuud iyo bayhaqi ay warinayaan buu sheegay oo kaas oo kale un kaas oo kale ah isaguna dacfi inuu ku jiro waa ishaaray bayhaqina xadiidka waa daciifiyey ay daliishanayaan marka axaadiista saxiixa ee saxiixeynka ku sugan waa kuwaana marka hilbaha fardaha marka in la cuni karay daliil u tahay wa fii riwaayati wanaxnu fi lmadiinati anagoo madiina joogno ta kale nebiga inuu ogaado waxaanoo kale yani wati waxyigiibaa soo degayay waxyigiibaa qaban lahaa wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga nahaa wuxuu reebay can luxuumi alxumuri alahliya dameeraha dabjooga ee guryaha jooga hilbahooda ayuu reebay wa adina wuxuu uuna idmay fii luxuumi alkhayli fardaha hilbahooda waa idmay marka in nebigu uu ogaayaa bay tan daliil u tahay walimuslimin waxdahu ogaal nebiga lagu sameeyo fardaha lagu cunay walimuslimin waxdahu muslim keligii waxaa u sugnaaday qaala waxa uu yidhi akalnaa zamana khaybara waqtigii khaybar baanu cunnay alkhayla fardo xumur alwaxshi iyo dameer farow iyo dameer farow haye xumurulwaxshi waxaa weeyaan waa dameer farowga dameeraha yacnii duurka ku jiro kuwa ayaga waa la cuni karaa wanaha nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wou reebay can ilximaari alahliyi dameer dameerka dabjoogana waa reebay ayb xadiidkii hore marka fardaha waa la xarimay ay dhahayaan xilligii khaybara la xarimay xadiidka dhahaya oo xanafiyadu daliishanayaan khaalid bin waliida warinaya khaalid bin waliidna maba islaaminba xilligaas khaybar zaman alfatxi buu islaamay waxyaabaha marka nakaaradiisa tusaayay ka mid tahay wacan cabdillaahi bn abi awfa radia allahu canhu qaala waxau yihi asaabatnaa majaacatun gaajaana asiibtay layaaliya khaybar habeenadii khaybar falamaa kaana yowmu khaybar maalintii khaybar la galay markay ahayd waqacnaa waxaanu ku dul dhacnay fi lxumuri alahliyati dameerihii dabjooga ah beledka joogi waxaa laga qaadanayaa marka saxaabadii jihaadaysay ee diinta ilaahay kor inay yeelaan u jihaadaysay inay maciishadooda iyo xaaladoodu inay adkaan jirtay nacam oo ayagoo ilaahay u dirirayo diinkiisa haddana baahi inay asiibi jirtay qofkuna marka waxaa laga doonayaa inuu u dulqaato masaa-ibtaas iyo baahidaas iyo dhibaatooyinkaas soo food saarayo laakiinse ma aanay ay jannay raadsanayeen iyagu oo marka ay yidhaahdaan nabiga sala allahu calayh waali wasalam maxaan helaynaa rasuulka ilaahay oo haddaan halkan ku dhimanno jannaad helaysaan buu dhihi jiray ee ma dhihi jirin haddaad meeshan ku haddaa ila dagaal gashaan madaxtinimadan waxaa idinka siinayaa iyo madax baad noqonaysaan iyo adduunyo yacni ujeedkooda iyo yacni meesha ay higsanayaan adduunyo ma aanay ahayn aakhiray ahayd taasaa marka waxay keenaysa inay dul qaataan xoolaha ay ku dagaalgelayaan inay ayaga soo qaataan weliba ay shaqaystaan marka xoolihii iyagu ay soo shaqeeyeen bay jihaadkana ku geli jireen markaasaa baahi iyo masaa'ibna ay kusii asiibi jirtay waana waxaad garana meeshaas oo kale marka aada aragto waxaad garanaysaa ama ama aada yacni maqasho axaadiidtan oo kale waxaad fahmaysaa ood garanaysaa marka nebigu uu leeyahay sala allahu calayh waali wasalama waladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu midkiin buurta uxud oo dahaba hadduu sadaqaysto saxaabi koombo uu la baxay ma gaaro maxaa yeelay intaas yartaa oo iyagu ay dhabarkooda kusoo shaqeeyaan ayay haddana jihaadka u qaadan jireen oy ku halgami jireen marka diintuna xilli ay baahi badan loo qabay ayaa marka ay diinta nooleeyeen radia allahu canhum wa ardaahum walidaalika ayaa saxaabada jacaylkooduna uu diin u yahay nacaybkooduna uu nifaaq uu u yahay ayb marka waxa uu yidhi faimtaxarnaaha waanu gowracnay fardaha dameerahadan ku dhacnay waanu gowracnay waa gowracnay falamaa qalat biha alquduuru markay la karkartay dhalyihii naadaa munaadi rasuulillahi nabiga kii dh dhawaaqihii ama naadiyihii nabiga ayaa dhawaaqay sala allahu alayh ali wasalam muxuu la dhawaaqay an akfiu ay akfiu gadiya alquduura dheryaha gadiya daadiya warubamaa qaala inuu yidhi baa la arkaa walaa taakuluuha cuninina min luxuumi lxumuri shay-an ilbaha dameeraha waxba ha ka cuninina waaa marka shay-an waa nakiratun fii siyaaqi nahyi nakiratun fii siyaaqi nafyi aw shibihi fatacumu wax dameerka kamida ha cuninina waxaa halkaa marka iyadana laga qaadanaya saxaabadu say u fartoomi jireen awaamirta nabiga sala allahu alayh ali wasalam annaga haddii amar nebiga nala dul saaro ee naloo sheego waxaa weeyaan iyadoo aanan xaalad adag ku jirin ayaa waxaan raadinaynaa saan amarkaas ruqso uga heli lahayn oo maanta dhan waxaa laga yaabaa wadaadka in konton jeer su-aalo lagu soo celiyo taas kusaabsan waxaa ku saabsan laakiin asxaabta iyagoo baahan oo hilbihii dameeraha ay dhariihu la karkarayaan ayaa daadihii la yidhi waana qaateenoo way daadiyeen dadkaasaa marka waxaa weeyaan diinka ilaahay nooleyn karo iyagoo dadka iyo wixii ku daydo oo iyaga dariiqoodao kala maro ayaa nooleyn karo nacam laakiin qof yacni awaamirtu ay la fududdahay waxyaabaha alla uuna faraayo waxyaabaha uu naga reebaayo ay la yacni aanay qiimo saasa lalahayn oo ku ay ku dhacayaan guushu iyo nasrigu waxay ku xihan tahay in allaale inta iimaanka wasfiga iimaanka inta loo dhowaanayo ayb marka anaga un inaan isweydiino walidaalika ilaahay wuxuu yihi marka iyagoo saxaabada sidaa u dadaalaya maalintii uxud waatii uu yidhi alla awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum maxaad umalaynaya marka dadaan awaamir allana aan ilaalinaynin oo nawaahidiisii waxa alla uu reebay aan ka fogaanaynin xaalkeenoo kale maxaa umalaynaysaa marka ayb wacan abi haclabata radia allahu canhu qaala waxauu yidhi qaala rasuul lahi qaala waxauu yidhi xarama rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama rasuulka wau xarimay luxuuma alxumuri alahliyati dameeraha dabjooga ah hilbahooda ayuu xarimay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal dakhaltu ana wakhaalid bnu lwaliid aniga khaalid ibnu lwaliid baa galnay maca rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayaan maciisa ayaan u galnay beyta maymuuna guriga maymuuna dhexdiisaan galnay ay fii beyti maymuuna fa utiya bidabbin fa utiya waxaa loo keenay bidabbin dabba ayaa loo keenay maxnuudin maxnuudin oo markaa yacni la la la hogeeyey oo markaa dhagax kulul lagu shiilay ayb la solay halkaa marka bidabbin fa utiya bidabbin ayaa loola yimid dabbadu marka waxaa lagu qiyaasaa bahashan abeesalugaaleyda ama masalugaaleyda ay dhahaan ee maska yacni lugaha leh masalugaaleyda ama abeesalugaaleyda dabbada la yidhaahdaa laakiinse yacni iyada ayaa laga yaabaa inay anwaac ay leedahay anwaac yacni sun-a baa jirta sida annaga midda dalkeenna joogto waxaa la yidhahdaa waa saas oo kale tan marka jaziira alcarabiya iyo joogtana way cunaan marka way cunaan marka wadaadada un masalugaaley ama masalugaaley unbay yidhaahdaan sacagaley qof walba sida u dhaho fa uutiya bidabbin baa loola yimid maxnuudin la solay oo dhagax lagu solay kulul fa ahwaa ilayhi rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga waa jalleecay xaggeeda ayuu jalleecay biyadihi gacantiisa ayuu ku jalleecay faqaala bacdu niswati haweenkii allaatii kuwaas oo fii beyti maymuuna gurigii maymuuna joogay qaar ka mid abaa waxay ku yidhaahdeen akhbiruu rasuula allahi rasuulka u sheega sala allahu alayh wali wasalama bimaa yuriidu waxa uu doonayo an yaakula inuu cuno farafaca rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu kor yeelay yadahu gacantiisa ayuu kor u qaaday faqultu waxaan idhi axaraamun huwa yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ma xaaraambaa qaala laa buu yidhi maya walaakinahu laakiinse lam yakun biardi qowmii qoomkayga dhulkooda ma ahaanin oo aniga qoomkayga dhulkooda ma joogto bahashanoo lagama cuno ayb fa ajidunii waxaan is helayaa acaafuhu inaan markaa aan inaan markaa dhibsanayaan iska helayaa nacam ayb fa ajidunii waxaan is helayaa acaafuhu marka inaan ka ash-ashaya markaa nacam marka qofku waxau ka ash-ashayaan inuu iska daaya uga roon intee dhow hadday wax ku dhacaan wuxuu dhehilaa meeshaasaan sababsaday intuu dhehilaa qaala khaalidun waxau yihi faijtarartuhu waan soo jiitay faakaltuhu waan cunay wanabiyu sala allahu alayh waali wasalamna yanduru nabiguna uu eegayo waxaa laga qaadanayaa dabbadu inay xalaal tahay yacnii wixii laakiin sun ah ma bannaano in la cuno oo haddaad adoo og sun aada cunto waxaa weeyaan waa waaba ku dambaabaysa dembi kabiira weyn qof naftiisii dilay buu qofkii noqonayaa ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa marka qofka cuntada haddii aanu xaaraantinimeyneynin laakiin maadaama curfigii isaga oo kusoo koray aan laga isticmaalin waa iska dayn karaa cuntadaas laakiin arrintaa hal waa ka duwan tahay tadayurka waxaa la yidhaha ibaasaysigu iyo arrintaan isma laha oo dadka qaar waxaa weeyaan waxay leeyihin annagu hilibka noocaasa ma cunno oo maxaa u cuni weysay oo ad u cuni weyseen markaas wuxuu ku leeyay waxaan cuni weyne waa ka caagganahay oo haddaan cunno waxaas iyo waxaa baan noqonaynaa qof baa guriga ka dhimanayo ama qofkii saanbown baas baa tadayurkaa tadayurka isaga waa waa lama ogola baasaysiga lama ogola midna lama ogolo qofku wuxuu inuu xaaraanba oo u qaataba nacam oo waxa waxa uu yidhaha waa xaaraan ama uu yidhaahdo waxaas ragga waa ka caagan yihiin hadday cunaan waxay waxaabaa ku dhacaya waa ka xaaraam dumarkana waa u xalaal sheekadaas sheekadii jaahiliyaday noqonaysaa waana bidca tarkiya taas oo kale bidca tarkiya laakiin cuntada waa iskaga dayn kartaa war waxaan anigu ma aqaano waa xalaal laakiin ma aqaano ma cuni kara marka ma cunaayo waa yeeli karaa qofka waxaa kaloo laga qaadanaya taqriirka nebiga khaalid waa soo jiitay markaasoo cunay nebigana waa arkayay sala allahu alayh ali wasalam waana u daayey taa marka waxaa laga qaadanaya xalaaltinimadeeda ayb waxaa kaloo masale kalena halkan waa laga fahmaya afcaasha rasuulka sala allahu alayh ali wasalam in lagu daydaa inay tahay maxaa yeelay markuu iska daayey nebiga sala allahu alayh ali wasalam yaa waxay is yidhaahdeen war amaa layskaga daaya macno sharciga ama ku jiraa markaasay weydiiyeen axaraamun huwa ma xaaraan baa may buu yihi nebiguna sala allahu alayh ali wasalam ayb haddii marka ficilka nebiga aan lagu dayan lahayn marka axaraamuntan su-aashaan macno ma yeelateen macno noocaasna alimaam abulmudafar isamcaani qawaadicladilaha afcaasha markuu ka hadlay wuu sheegaa almaxmuudu almashwiyu waa midka la solay birasfi lagu solay dhagax kan lagu solay wahiya alxijaarat lmuxmaatu waa dhagaxda la kululeeyey yani dhagax kulul ayaa yani lagu lagu hogaya lagu solaya wacan cabdillahi bni abi awfa radia allahu canhu qaala waxau yihi ghazownaa maca rasuulillahi nabigaan la duulaan tagnay sala allahu alayh waali wasalam sabca ghazawaatin toddoba duulaan naakulu xaal aan cunaynay aljaraada ayaxa aan cunaynay waxaa laga qaadanaa ayaxu marka inuu bannaan yahay in la cuno weliba isaga in la qalaa ama shardi ma aha ma in la qalaa iyadan yani baktigiisa ayaa bannaan oo la cuni karaa labada meyta labada bakti ee xalaasha ah uxilat lanaa maytataani wadamaani buu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam waxaa naloo xalaaleeyay laba bakti iyo laba dhiig labada bakti waxa uu ku sheegay in uu yahay asamaku waljaraad ama alxuutu waljaraad malaayiga iyo ayaxa labada dhiigna waa beerka iyo dixaalka beeryarada hazownaa maca rasuulillahi nabigaan la duulaan tagnay sala allahu alayh ali wasalam sabca hazawaatin toddoba duulaan naakulu xaal aan cunayna aljaraada ayaxa ayax marka waa kaas maadaama nebigu iyagoo la socda ay cunayeen waa inuu bannaan yahay marka waxyaabaha laakiin hadda aan sharciguna waxyaaba waxaa jira sharcigu uu ku xarimay yacni waxyaabana waa sharcigu waa nas nas ahaanba u xarimay oo naskiyaaba tilmaamay sida hilibka doofaarka iyo waxa lamidkaa waxyaabana waxay soo hoosgelayaan wayuxilu lahum alayibaati wayuxarimu calayhim alkhaba'ih wayuxarimu calayhim wuxuu ka xarimayaa nebiga dadka dushooda alkhabaaitha waxyaabaha qurunka ah qurunku marka maxaa noqonaya imaamu shaafici daabit wuxuu uga dhigay carabtii xilliga nebiga joogtay ee aan fidradoodu aanay isbedelin waxa ay qurunsadaan oo ay u arkaan yacni inuu khabiis yahay xaaraam aayadda macnaha marka maxaa yeelay qur-aanka ayaga luqadoodana waa kusoo degay curfigoodana waa kusoo dhex degay marka waa inta xaggaa la dejiyey marka haddaad aragta yacni caalamkan dadka jooga waad yaabaysaa dad fidradooda iska hallawday baa jira nacam kuwa tixsigay cunayaan ay beegayaan ay cunaayaan kuwo kale waxaad ku arkaysaa wariiriga iyo bahalladaasay aada u cunayaanoo yacni maqaayadaha ay ku karinayaan weliba shiina shiinaha oo kale iyo dadkan shiineeska iyo kale tatacajab aad iyo aad baad u yaabaysaa nacam waxyaabahaasna marka waxaa weeyaan waxyaaba khabaa-is ah waay shaki ma laha nacam ayb qaarna xayawaano kasii daranoo bay xasharaad ama cayayaan kasii daran bayba cunayaanba wacan zahdam bni mudaribin iljarmiy qaala kunaa cinda abi muusa alashcariyi fadacaa bimaa'idati wacalayha laxmu dajaajin fadakla rajulu min bani taymi illahi axmaru shabiihun bilmawaali faqaala haluma fatalaka'a faqaala haluma fainii ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaأkulu minhu wacan zahdami bni mudarib aljarmi waxaa laga wariyey qaala waxau yihi kunaa cinda abi muusa alashcariyi baan ag joognay fadacaa bimaa'idatin waxa uu u yeertay marka xeero wacalayhaa wa calayhaa walxaal calayhaa korkeeda iyadoo uu ahaaday laxmu dajaajin digaag hilibkiis iyadoo ay uu ku jiro xeeradu ay ku jirto fadakala rajulu nin baa soo gala min bani taymillaahi reer bani taymillaahi ah qoladaa axmaru guduudan shabiihun shabahaba huwa isagu shabiihun mid shabaha uu yahay bilmawaali u shabahayo mawaalida dadka la xoreeyay faqaala waxa uu yidhi halumma abuu muusa alashcari baa dhahaya halumma warkaalay buu yidhi halumma marka waa ismu ficil weeyaan mudakarka iyo mu'anathka isku si baa loo isticmaalaa fatalaka'a ninkii waa dibdib oo u baxay oo waa ka waa ka joogay fatalaka'a waa ka dib dibdib oo u gurtay faqaala waxa uu yidhi halumma warkaalay fainii ra'aytu rasuula allahi sal ly slam nabigaan arkay akulu minhu isagoo digaagga wax ka cunaya digaagga waa xalaale waxba gadaal ha u bixine ha is yacnii dibdib ha u guranine kaalayo digaaggan wax ka cun buu yidhi marka waa in digaagga marka ay bannaan tahay la cuni karo shimbiraha laakiin marka kuwa ku ugaarto ciddiyahooda kuwa ku ugaartoo kale waa la reebay iyagu in la cuno waxaa iyadana meeshan marka digaagga la cunayo xayawaanka sidiisa waxaa weeyaan isagana waa inaanu noqonin jallaalada midda la yidhaha aljallaala jallaaladu waxaa weyan midda saxrada cunta ee fakto taa iyada waxaa weeyaan la cuni maayo ilaa saddex maalmood laakiin haddii la xiro intay ka baxayso wasaqda jirkeeda kadib waa la yska cuni karaa markaa soomaalida laftirkeeda da dad waxaa jira digaagga aan cunin ayaa jira nacam oo waa sharaysanayaan digaaggii nacam wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxau yidhi idaa akala axadukum midkiin hadduu cunayo dacaaman cunto falaa yamsax yadahu gacantiisa yaanu tirtirin xataa yalcaqaha ilaa uu ka leefo ow amase yulciqaha ou u leefiyo ayb xataa yalcaqahaa waa ilaa uu leefo isaga yulciqahaana waa lasii gudbiyey ficilkii oo ziyaadat lbinya waxay tusay ziyaadat lmacnaa haddana waxa uu yidhi marka idaa akala axadukum midkiin hadduu cunayo dacaaman cunto falaa yamsax yadahu gacantiisa yaanu tirtirin xataa yalcaqahaa ilaa uu ka leefayo ou yulciqahaa ama uu u leefinayo hayrahu yani heyrkiisa heyrka uu u leefinayna dan adada qofaan ka ashashaynin caruurtiisoo kale iyo xaaskiisoo kale iyo iyo ninkeedoo kale iyo waxyaabahaas nacan waxaa laga qaadanayaa marka sababta lagu cileeyana waxa ay tahay barakadu meesha ay ku jirtaan la ogeyn barakadu meesha ay ku jirtaan la garanaynin qofku marka waa inuu cuntadii marka sidaa u yeelo aadaabu dacaam bay marka tan ka mid tahay aadaabta dacaamka in bisinka lagu bilaabaa kamida midigta in lagu cunaa kamida dhinaca kusoo xiga inaad ka cuntaa kamida xadiidkii ninkii nb wiilkii nebiga tarbiyadiisa ku hoos jiray ayaa caddaynaya sidaana nacam baabu saydi ugaarkii ugaarsigiibuu u baab yahay sida loo ugaarsado ugaadhu marka waxay ka mid tahay ama ugaarsigu hab yacni waxaa weeyaan qofku risqigiisa uu ku raadsada weeyaan nacam waana hab xalaal ah sida aan axaadiista ku arki doonno qur-aankuna uu tilmaamay dadku marka waxaa weeyaan daday ku caayaan ilaa waxayna gaarsiiyaan inay yidhaahdaan dadkaasi waa nasab dhiman maxay nasab dhiman ku noqdeen sagaalada iyo meelaha ka dabaana lagu leeyahay nacam de isagii baan xirfad aqoonin oo dadka tuugsanayo qof aan dadka tuugsanaynin bau eedaynayaa marka waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan cilmi darro darteed baktigou cunaa qofkaani midka khamriga cabana ma dan kama laha nacam oo yacni munaafiqa wuxuu u yahay qof weyn agtooda qiimo agtooda kaleeyahay waxaasoo dhan marka waa xaqaa-iqdii oo la dabagedinayo bay noqonaysaa nacam can abi haclabata alkhushaniyi radia allahu canhu waxaa laga wariyay abi haclabata alkhushani jurhuumu bnu naashira la yidhaahdaa magaciisa khushayn qole la yidhaahda ayaa loo nisbeeyaa oo kamida waa laf kamida reer qudaaca weeyaan can abi hacla markaa saxaabi wuxuu ahaa de ugaarsigana yaqaanay oo markaa shaqadaa ugaarsan jiray marka axaadiidteedu danaynaya marka nebiguu su-aalaya sala allahu alayh waali wasalam can abi haclabata alkhushaniyi radia allahu canhu qaala waxa uu yihi ataytu rasuula allahi rasuulkan u imid sala allahu alayh waali wasalam faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inaa anagu biardi qowmin qolo dhulkood ayaanu ku suganna aan joognaa ahli kitaabin ahlu kitaab ah inaa anagu biardi qowmin qolo dhulkood ayaanu ku sugannahay ahli kitaabin ahlu kitaab dhulkood baan ku sugannahay ama ahli kitaabin ah cadfubayaan iyo bedel labada waa ka dhigi kartaa waa masalo kastoo cadfubayaanka ku bannaan bedelkana waa ku bannaantaha ilaa labadii masalo ay sheegi jireen wa saalixan libadeliyatin yuraa fii gayri naxwi ya ghulaamu yacmura wa naxwi bishrin taabicu lbakri ayb marka wuxuu yidhi inaa anagu biardi qowmin baanu nahay ayaanu ku sugannahay qolo dhulkood ahli kitaabin ah afa na'kulu miyaanu cunaynaa fii aaniyatihim weelashooda wax maku cunaynaa wa fii ardi saydin dhul ugaar badan wa fii ardi sayd wa fii ardi saydin ugaar dhulkeed ayaanu ku sugannahay asiidu waan ugaartaa biqowsi ayaan ku ugaartaa qaansadeyda wa bikalbii eygeygana waa ku ugaartaa alladii kaas oo laysa bimucallamin aan la jarabarin oo aan mid wax la baray aan ahayn wa bikalbiina waa ku ugaartaa eygeyga almucallami ee wax la baray ee la jarabaray famaa yasluxu lii maxaa ii haboon marka qofku marka waxa uu ku shaqada leeyay inuu iska su-aalo waayo oo weydiiyo qofka ku dhaamay ahlu cilmiga ah ee haddaad baayic haddaad tahay yacnii nin ganacsi ku jiro waa inaad dadka shaqadaada wixii kasoo kaasoo gaari karo oo yacnii khalal ama yacnii dunuub ah ka imaan karo inaad iska weydiisid si aa uga dheeraato ayb haddaad tahay yacnii nin ugaarsado axkaamta ugaarsiga inaad weydiisid haddaad tahay nin markaa isaga waxaa weeyaan qaadi iyo kale ah masaa-isha inaad la baarto dadka ahlu cilmiga ku dhex jirto ka warqabto haddii aad tahay yacnii haween hadday qofku tahay axkaamta haweenka inay aada u barato qof walba axkaamta isagu gaar ahaan u qusayso inuu wax ka ogaado haddii kale yacni waxaa dhacayso inuu intuu shaqo dhex galo marku dhex galo qaladkii isagoo dhex taagan dabadeed markaas inuu nusuus raaraadiyo wax gogoobo waana laga fiican yahay taas marka waxa uu yidhi marka afa nakulu fi laba su-aal buu weydiiyey nimankaas aan aan aan aan aan aan yani ku sugannahay dhulkooda weelashooda wax ma ku cunaynaa ugaarsigana waxbuu ka weydiiyey qaansadana waa ku ugaarsadaa ey la tababarayna waa ku ugaarsadaa ey aan la tababarinna waa ku ugaarsadaa marka maxaa ii haboon buu yidhi qaala nebigu waxau yidhi amaa maa dakarta waxa aada sheegtay yani yacnii wuxuu ujeedaa min aaniyati ahlilkitaabi ahlu kitaabka weelashooda fa in wajadtum haddaad heshaan hayrahaa weelashaa waxaan ahayn falaa ta'kuluu fiihaa ha ku cuninina ahlu kitaabka weelkooda waa ku siinayo waxa ay tahay haddii aada hesho weelashooda waxaan ahayn haddaad ka maaranto weelashooda ha ku cunin marka haddii laga maarmo waa mamnuuc in weelashooda wax lagu cuno bacdi alfuqahaa waxay u kala saaraan gaalada qolo iyagu najaasada ilaahayba ku caabudo iyo kuwa aan ku caabudin ayay u kala saarayaan kuwa najaasada ilaahay ku caabudaan nasaarada iyo mushrikiinta ayaa kamida najaaso iskama dheereeyaanba iyagu soo ma garan bal waxaa laga yaabaa ruhbaantooda inay ku caabudaanba ila shayaadiin bay la xiriiraan nasaarada iyagana midda kale de khinsiirkiina waa cunaan qamradana waa cabaan khamradana ninka marka najaasnimada u arkay waawaa ka khinsiirkuna waaba najaas isaguna soo ma garan san yeelaynaa marka marka nabiga sala allahu alayh wali wasalam wuxuu leeyahay waxba kala saar ma le he sidaan un ayaa la yeelayaa gaalada weelashooda weelashuna de waa laba nooc weelal wax lagu cuno wax lagu cabo iyo kuwa aan waxna lagu cunin waxna lagu cabin ee wax lagu shubto ayagu kuwa ay wax ku shubtaanoo sibraarada oo kaleo weelasha biyaha keliya lagu shubto taasoo kale in la isticmaalo wax dhibaataa ma laha hadii wax kale aan la haynin oo nabiga caleyhi isalaatu wasalaam iyo asxaabtiisu ana ana nabiya sal ly slam asxaabahu tawada-uu bimisaadati mushrikatin haween mushrikad ah sibraarkeeda ah bay ka ayay ka weyse qaateen weelashooda noocaas iyo noocan saas kala gedisan yihin marka waxa uu yidhi fain wajadtum hayrahaa haddaad heshaan falaa ta'kuluu fiiha ha ka cuninina wain lam tajiduu haddaynan helin weelashooda weelal aan ahayn faqsiluuha iska dhaqa marka in la dhaqaayo haddii weelashooda danta ay kalifto waa la qaaday waa la iska mayraya waa la dhaqayaa nacam gaalada weelashooda taa marka waxay tusaysaa weelasha ahlu kitaabka in la isticmaalaa waxay ku xiran tahay in la yska dhaqo halkan marka fuqahadu waa isku khilaafeen qaacidaana khilaafka uu ku salaysan yahay qaacidadaas waxay tahay asalka iyo haalibka hadday iskhilaafaan kee la raacaya asalku yacni waxaa weeyaan weelkaan haddaadan najaas ku ogeyn asalku waxaa weeyaan inuu daahir yahay asalkaa iyo waxaa iska hor yimid dannigii haalibka ahaa haalibka waa maxay nasaaro inay doofaar iyo khamri dhaafaynaa la ogyahay weelkooda marka wax unbaa soo gaaraya ayaga inayna najaasa iska meyraynin wax unbaa soo gaaraya weelkaas yacni dannigii haalibka ahaana wuxuu keenayaa najaasow sheegay asalkiina cadamu najaasow sheegay waa iska hor yimaadeen kee lagu camal falayaa marka mas'aladaabaa marka meesha ku socoto nacam haddaba marka waxaa weeyaan labada waa la kala rajaxayaayo dhanniga haalibka ah la rajaxayaa nacam dhanniga haalibka laga faa'iideystay baa laga rajaxayaa dhanniga asalka laga faa'iideysanayo saasaa marka la yeelaya nacam meelahan oo kale ayb waxau yidhi marka faqsiluuhaa dhaqa wakuluu fiihaa ku cuna dhexdeeda wax wamaa sibta waxa aada ugaarto biqawsika aada ku ugaarsato marka qaansadaada wixii aada ku ugaarsato ayb waxaa laga qaadanaya marka in qaansada lagu ugaaran karo iyo eygaba fadakarta smallaahi magaca alla aada ku xusto caleyhi dushiisa fakul cun wixii aada ku ugaarato qaansadaada ood magaca alla u qabato cun waxaa laga qaadanaya marka xukunkan inuu cuno waxaa lagu xiray inuu bisinka u qabto haddaanu bisin u qabanin ma cuni kara marka qaansadii markuu tuuraya bismillaahi buu dhahaya waa ku tuuraya marka labay noqonaysaa marka neefka yani ugaadha uu ugaaranayo haddii ay iyadoo naf ku jirta uu kusoo gaaro leebkiisa waxaan ahaynna uu ka arko oo leebkiisa keliya uu ka arkayo waa wuxuu samaynayaa marka waa gowracaya marka haddii laakiin ka waran oo neefkii oo ugaadhi oo baktiseed oo arko dhimatay waxaa weeyaan marka waa soo qabsanaya waa cunaya maxaa yeelay bisinkii mar horooba u qabtayba gowricii booskiisiina waxaa galay waxaan uu ku dhuftay waxyaabaha marka lagu ugaaran karana waxaa ka mid a waxyaabaha marka lagu ugaaran karana waa badan yihiin oo minha waxaa kamid a waxyaabaha lagu ugaaranayo wax kastaoo ka dhexbaxaya neefkii nacam ama xoo ama ama ama eygii iyo wixii lamidka ah nacam wakuluu fiihaa cuna buu yidhi wamaa sita biqawsika fadakarta sma allahi calayhi fakul cun wamaa sita bikalbika eygaaga waxaad ku ugaarato almucallami ee wax la baray la jarabaray alkalbu lmucallam fuqahadu wax badan bay u dejiyaan shuruud adi xoogaa ah shuruudda waxaa ka mid a haddii la kiciyo inuu horka kacayo qaba haddii la yidhaha inuu fartoomayo joogsa haddii la yidhaha inuu istaagayo eygii eyga noocaas oo kale marka waxyaabaha sidaas leh oo qofka sidaa ugu tababaran iyo sida qaalibkaa inuu waxa ugaadha marku qabto inuu u celinayo isaga waxyaabahaasay sheegaan laakiin ibnu daqiiq ilciid waxa uu yidhi eyga mucallamkaa sharciguna ma xadaynin luqadana ma xadaynin tacliimtaani curfigaa loo celinaa nacam eygii laysdhihi karo war eygaan aad buu qofkan ugu tababaran yahay waana maqlaa waa mucallam waay eyga ka kalena mucallam ma aha marka sidaa in la yidhahdaa fiican waxau yidhi wamaa sita bikalbika almucallami eygaaga la jarabaray wixii aad ku ugaarato fadakarta sma allahi caleyhi magaca alla a ku xusto fakul cun wamaa sita bikalbika eygaaga waxa aad ku ugaarato hayri lmucallami kaasoo aan la jarabarin wamaa sita bikalbika eygaaga waxaa ku ugaarato almucallami la waxbaray fadakarta sma allahi caleyhi fakul cun wamaa sita waxaa ku ugaarata bikalbika eygaaga hayri lmucallami aan wax la barin faadragta aad haleesho marka dakaatahu aad haleesho dakaatahu aada haleesho yacni gowriciisa aada haleesho fakul cun kanna waxaa laga fahmayaa marka eyga haddii aan la tababarin ey aan tababarnayn haddaad wax ku dirto ee uu kuu qabto haddaad nolol ku gaarto waa gowracanaysaa haddii laakiin aadan nolol ku gaarin ma cunaysid mafhuumka maxaa yeele waxaa laga qaadanayaa eygii aad eygii aadan aada wax ku ugaarato oo aadan wax barin oodan jaro barin fa adragta dakaatahu aada soo gaarta yacni gowriciisa fakul cun kii aan la soo gaarin gowriciisa inaan la cunaynna laga qaadanaya mafhummukhalafaaswax badan baa marka xadiidkan uu kaga hadlay oo ku saabsan baabkan wa can hamaami bni alxaaris can cadiy bni xaatimin radia allahu canhu qaal marka waxaa laga yaabaa soomaalida qaarkood fallaar buu gabay ama xabad buu ku gabay bisinka u qabtay ugaartii bay ku dhacday iyadoo dhimatayba u tegay waa cunay markaas waxay leeyihiin bakti cun waayo qofkan bakti cun ma aha qofkaan isagaan bakti kala aqoonin iyo wax kale ka sidaa dhahayaan kala aqoonin bakti iyo heyrkiisaanu kala aqoonin wacan hamaam bn alxaaris can cadiy bni xaatimin radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiy innii anugu ursilu lkilaaba eeyaha ayaan diraa almucallama la waxbaray la jarabaray fa yumsikna way qabanayaan calaya anay ii qabanayaan wa adkuru isma allaahi magaca allaana ku xusaa eyga markaan diraayo bismillaahi baan dhaha markaas ugaadha ku diraa wuu ii qabtaa fa qaala nabigu waxau yidhi sala allahu alayh waali wasalam idaa arsalta kalbaka eygaaga haddaad dirto almucallama ee wax la baray wadakarta ismallaahi magaca allana aada ku xusto oo u qabato fa kul cun maa amsaka caleyka wuxuu kuu qabtay idaadan marka waa shardiyo shardigana marka meeshaan lagu xiray waxay tahay eyga inuu mucallam yahay la diray magaca allana lagu xusay labadaa shardi haddii mid laga waayo fa kul marka waa isbedelaysaa inaan la cuni karin baa laga qaadanaya marka fa kul maa amsaka caleyka wuxuu kuu qabta cun qultu waxaan idhi wain qatalna hadday dilaanna qaala waxau yidhi wain qatalna hadday dilaanba maa lam yashra eyahu eyuhu hadday dilaan oo markay qabtaan ou dhinto neefkii marka waxa uu yidhi fakul cun mnam wain qatalna haddii ayba dilaan hataa haba dileen maa lam yashrakahaa haddaanu la wadaagin kalbun ey laysa minha aan ka mid ahayn kuwaada eeyahaaga ey aan ka mid ahayn haddii aanu la wadaagin haddou ey aan kaaga ka mid ahayn oo la joogana inaadan cuni karin baa laga qaadanaya marka qultu waxaan idhi fa innii anigu armii waan gana waan ganayaayo waa tuurayaa bilmicraadi ayaan micraad ayaan wax ku tuurayaa almicraad waxaa weeyaan waa ul weyn oo hoostana laga geliyey afka leh hoostana afka leh marka marka waxaa dhici karta inay afkeeda wax ku disho iyo inay afkii aanay uga dhicine ee ay ku dhacdo marka waxaa weeyaan daabkeeda inuu inuu ku dhaco oo ay ugaadhi marka ay ku dhimato saas labada marka waa la kala saaraya wuxuu leeyay fa innii anugu armii waan ganayaa bilmicraadi baan wax ku gamaa aan ku tuuraan ku gamaa ul weyn oo markaa salka kuleh af ku leh assayda ugaadha ayaankuayaan ku ganayaa fa usiibu waan asiibayaa markaas fa qaala waxa uu yidhi marka idaa ramayta idaa ramayta haddaad ganto bilmicraadi ushaas fa khazaqa ou jaro oo afkeedii marka ou dhex galo ugaadhii fakulhu cun wain asaabahu hadduu asiibo bicardihi ballaarkiisa yacni daabkiisa iyo culayskiisa hadduu wax ku asiibana falaa ta'kulhu ha cunin maxaa yeeley markaasi waxaa weeyaan waa neef waqiid waay waqiid waqiid weeyaan waa neef markaa la ulgu dilay oo kale ay la mid noqonaysaa wlmawquudatuna waa kuwii la reebay xurimat calaykum almeytatu wadamu walaxmu lkhinziiri wamaa uli ligayr illahi bih wlmunkhaniqatu wlmawquudatu wlmutaradiyatu wlnadiixa mawquudada midka usha lagu dilo waa neef ul lagu dilo kan marka wuxuu noqonaya mid ul lagu dilay marka haddaad ugaaranayso waran weyn aad ku ugaaranayso haddii ballarkiisa uu wax ku dilo daabka culayskiisana ma cunaysid ma isugu dhawaanaysid afkiisa haddii uu wax ugaadha ku dilo afka u galana waxaa weeyaan waa qofku wuu cuni karaa xadiidkan axkaam kale ayuu marka nagu kordhiyey wa xadiidu shacbiyi shacbi xadiidkiisa shacbina magaciisa caamir bnu shuraaxiil baa la yidhaahdaa can cadiyin naxwuhu kan oo kale weeyaan wa fiihi waxaa ku jirta alaa hoy ilaa an yakula ilaa an yakula alkalbu eygu inuu isaga cuno mooyaane eygaagii aada dirtay mas'alo kale waay tan oo aada qaba tiri ugaa dhibow galay waa qabtay isagii baa wax ka goostay waxbuu ka cunay ilaa an yakula alkalbu eygu inuu cuno mooyaane fa in akala hadduu cuno falaa ta'kul ha cunin hadduu cuno ha isugu dhawaanno ha cunin xadiidkan hadda sidan buu leeyahay laakiin xadiidka abi haclabat alkhushani waxaa ku jirtay oo ku sugnayd inuu cuna inuu yacni cun yiri oo u fasaxay oo cuni karo labada waa iska hor imaanayaan marka ha cunin iyo inuu cuni karo bacdi culamada marka waa jamciyaan waxay yidhahdaan waxaa lagu xambaarayaa karaahada xadiidkan nahyiga xadiidkan ku jira karaaha lagu xambaaraya kaasna ibaaxa lagu xambaaraya qaar kale marka waxay yidhahdeen waxaa dhici karto cadiy bnu xaatim nin wax haysta inuu yahay oo sidaa darteed sida habboon oo u sheegay nebiga sal lla ly slam abi thaclabana nin aan waxba haysanin inuu ahaayo aanu u diidin markaas inuu cuno macaanidaasoo dhan marka waa la diiday maxaa yeelay waxaa la leeyahay xadiidka waa la cileeyey cilaa la tilmaamo oo la sheegay oo fa innii akhaafu an yakuuna inamaa amsaka calaa nafsihi inuunan adigaba kuu qabanin oo asaga naftiisa u qabsadaa laga yaabaa waxaan soo ma garanin taasaa marka lagu cileeyey ciladaanuna qof wax haysto iyo qof aan wax haysaninba waa ku dhawoobi kartaa korkiisa marka cillo in wax lagu cileeya ay tahay ma aha oo waxaa lagu cileeyey marka bikhawfi limsaaki calaa nafsihi nacam ciladaanna waa cillo aan taxriimka wax kale aan munaasab u ahayn ilaa taxriim mooyaane aan karaahay waxaa munaasab aan u ahayn allaahuma in la yidhaahdo mooyaane cabsashadaa nebigu uu ka cabsaday saasaan ka baqayaa uu yidhi de waxaa weeyaan marka waa waxaa ku jira marka shaki baa ku jira yacni waxaan ka shakisanahay inuu asaga isu qabtay yaa laga qaadanaya haddii marka la dhihi lahaa shaki wax laguma dhisaayo waxaa lagu jawaabayaa halkan shaki waxbaa lagu dhisayaa sababta waxay tahay asalka horeba shaygaan baktiyey inaan la cuni karin asal ahayd haddii marka cilal kale iyo wax kaloo ay meesha yima haddii shaki meesha yimaado asalkii baa loo laabanaa asalku muxuu ahaa taxriima u ahaa asalku ha isugu dhawaanin marka marka in la rajaxo xadiidkan cadiy ibni xaatim baa fiican oo yacni sida xooga badan oo la yidhaahdo hadduu eygu isagu cuno ha iskugu dhawaanin ha cunin fa innii akhaafu waxaan ka baqayaa an yakuuna inuu ahaanay inuu ahaado inamaa amsaka inuu qabtay calaa nafsihi nafsadiisa oo u qabtay wa in khaalad ahaa kilaabun eeye hadday dheehaan min hayrihaa oo aan eeyahaaga ka mid ahayn falaa ta'kul ha cunin fa inamaa samayta waxaad ku magacaawday calaa kalbika eygaaga walam tusami calaa hayrihi hayrkii bisinka uma aadan qabanin markaad diraysay wa fiihi waxaa ku sugan idaa arsalta kalbaka xadiidka shacbi cadiy bn xaatim uu ka warinayay idaa arsalta kalbaka eygaaga haddaad dirto almukalaba ee markaa wax lagu qabsado oo lagu ugaarto ama almucallama la jara baray isku mid fadkur xus ismallahi ilaahay magaciisa caleyhi isagao ku xus korkiisa fain amsaka caleyka hadduu kuu qabto fa adragtahu aada haleesho xayan isaga oo nool fadbaxhu gowrac haddaadan gowricin ee uu sidaa kusii baktiyo ma cuni kartid wa in adragtahu haddii aada gaarto qad qatala isagoo dilayba oo ugaadhi ay dhimatay walam yakul minhu aanuna ka cunin waxba uusan ka cunin walam yakul uunan cunin minhu xaggiisa fakulhu cun tanna waa cunaysaa waa bakti mma la dhahayo iyadoo baktisabaad kusoo gaartay asagiina wax kama cunin hadduu wax ka cunay inaan la cuni karin baa laga qaadanaya mafhuumka ila shardi baa lagu xiray moogtahay faina ahda alkalbi eyga qabashadii faina akhda alkalbi eyga qabashadiisa dakaatuhu ugaadha gowraceeda waa qabashada uu kuu qabtaaba gowraciisii gowriciiba ah wa fiihi aydan waxaa ku sugan idaa ramayta haddaad ganto bisahmika leebkaaga a wax ku ganto fadkur isma allahi ilaahay magaciisa xus caleyhi isaga korkiisa ku xus wa fiihi waxaa ku sugnayd wain qaaba canka hadduu kaa maqnaado yowman maalin ow yowmeyn ama laba maalmood maalin ama laba maalmoodba aad waysid markaad saa u raadinaysa maalin ama laba maalin kadib haddaad hesho xataa isticmaal laakiin isagoo biyo ku dhacay haddaad u tagta maya inuu biyihii ku haftaa laga yaabaa wafii riwaayatin riwaayo kale alyowmeyni iyo wahalaaata labada maalmood iyo wahalaaata saddex maalmood haddaad yani u kaa maqnaado falam tajid aadan helin fiihi isaga dhexdiisa ilaa ahara sahmika leebkaaga raadkiisa mooyaane wax kale aadan ka helin fakul cun in shita haddaad doonto wain wajadtahu haddaad heshay hariiqan isagoo maashooday filmaa ay biyaha dhexdiisa ku dhex maashoodana falaa ta'kulha cunin fa inaka adigu maxaa yeele laa tadrii ma ogid almaau qatalahu biyaha inuu dilay ow sahmuka ama leebkaaga inuu dilay asalka haddii shaki meeshaan oo kale uu yimaadana asalkii baa la qabsanayaaoo taxriimka ah ayb axaadiidtan o dhan marka macaanidaa bay tilmaamaysaa wacan salim ibni cabdillaahi bni cumara can abiihi radia allahu canhuma qaala waxa uu yihi samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu alayh wali wasalam yaquulu isaga oo leh man iqtanaa kalban ey qofkii haysto ilaa kalba saydin ugaar eygii mooyaane ey lagu ugaaranayo ow maashiyatin ilaa kalba maashiyatin xoole eygood mooyaane ey xoolo lagu ilaashanayo eygu xooluhu waa ilaaliyaa fa inahu isagu yanqusu kaa labadaa marka laga reebo fa inahu yanqusu waa nuqsaamaya min ajrihi ajrigiisa kula yowmin maalin kasto qiraataani baa nuqsaamaya laba qiraad baa ka nuqsaamaya ajrigiisa nacam khatar weeyaan marka eyga inaan la haysan karin baa laga qaadanaya la yeelo karin sababta waa maxaa dadku argagax geliyaa dadka ayuu laga yaabaa inuu hujuumo waxyaaba badan marka malaa-igtii baan gurigii soo gelaynin sida xadiidka kale tilmaamay hadda malaa-igta gurigaagu haddaanay soo gelinna maslaxo weyn baa kaa maqan oo malaa-igtu hadday gurigaaga joogtana waxaa laga yaabaa khayr badan inay kugu ilhaamisay ku xasuusiso sida ibnu daqiiq saas oo kale ayuu sidaasoo kale u ishaaraya waayahay halkan marka ilaa kalba saydin ow maashiyatin baa la yidhi ey lagu ugaaranayo ama mid xoolo raacayo ma laga qaadanayaa marka riwaayaad kalena waxay sheegaan ilaa kalba xarthin waaba tilmaami doonaa xadiidka abi hurayra beer ay yacni beer ka shaqaynaya mooyaane oo beerta ilaalinayo ma laga qaadanayaa marka macaani kale in loo isticmaalo oo qofka markaa yani shaqo kale eyga inuu u qabto oon kuwaan aan ahayn yani haddii macnaha la cillada haddii la fiiriyo waa dhici kartaa oo maxaa yeelay eygu hadduu qofkii wax u ilaalinayoo kale amase eygii wuxuu samaynayaa marka sida hadda waqtiyadan oo kale eeyaha loo isticmaalo kale yacni waa waardi wuxuu ilaalinayaa meelaha yacni dadka daroogada iyo kale iyuu dareemayaa nacam oo waxaa weeyaan eygii marka waxaa loo isticmaalay inuu wax baaro oo baaritaankii iyo yacni jaraa-im faraba waxyaaba badan oo dhacayo oo dadku yacni dhulka korkiisa fasaad ku ah ayuu isagu soo saari karaa manaaficdaas oo kale ma loo isticmaali karaa iyadoo tan looga qiyaas qaadanaya haabay culamada qaarkood leeyihiin nacam marka qofku de eygu inuu gurigiisa soo gashto laakiinse ma aha meel banaanka inuu uga sameeyo marka banaanka u joog joogo weyaan man iqtanaa kalban ey qofkii haysto ilaa kalba saydin mooyaane aw maashiyatin fainahu yanqusu min ajrihi waxaa ka nuqsaamaya ajrigiisa kula yawmin maalin kasta qiraadaani laba qiraad qaala saalimun saalim waxa uu yidhi wakaana abuu hurayrata yaquul abuu hureyra wuxuu dhihi jiray aw kalba xarfin ama beer eygeed wa kaana abuu hureyra wuxuu ahaa saaxiba xarfin beeraley buu ahaa nin beer leh wa kaana saaxiba xarfin marka macnaheedu ma aha beerow lahaa markaasu kusoo darsaday xukunka isagu saa ma ahane abuu hureyrana sidaa sidaa maahane nin sidaa yeela maahae waxa weyan maadaama isagu ou beer lahaa ayuu xukunkan daneeyey nebigu marka su-aalay marka waxaa dhici karta inuu nabiga su-aalay nebigu u sheegay sala allahu aleyh ali wasalam laakiin raggii kale aanay danaynin maadaama aysan iyagu beera lahayn xukunka dabcan yani shaksigu marka ay masalada isaga haysato su-aasheeda iyo inuu wax ka ogaado doonaya marka wuu kaga dheeraynayaa dadka kale marka macnuhu marka saas un weeyaan wa can raafic bni khadiijin radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala waxa uu yihi kunaa maca rasuulillahi rasuulka ayaan la jirnay la jirkiisaan ahayn sala allahu aleyh waali wasalam bidilxulayfati meesha dilxulayfa la yidhaahdo min tihaama tihaama xaggeeda fa asaaba annaasa dadka waxaa asiibay juucun baahi baa asiibtay fa asaabuu ibilan weliba marka dagaal bay ku jireen ama ka yimaadeen waxaad garanay marka xaaladooda iyo siday ahaanji ay u adkayd saana daayaba sheegnay fa asaaba annaasa dadkii waxaa asiibay juucun baahi fa asaabuu ibilan geel ayay heleen iyo wahanaman ari wa kaana anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebiguna waxa uu ahaa fii ukhrayaati alqowmi qoomka meelahoo gadaashooda uu nabiga soo socday qoomka gadaashiisa ayuu ahaay uu soo socday facajiluu way degdegeen dadkii wadabaxuu way gowraceen xoolihii khanaa'imtii bay wax ka gowraceen wanasabuu waxayna taageen alquduura dhariihi fa amara nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu faray bilquduuri dhariihi buu faray fa ukfi'ad waa la gediyey marka dhariihi ha la daadiya buu yidhi uma qasama waa qeybiyey markaa facadala casharatan min alghanami marka waa qeybiyeyoo facadala waxuu ka facadala wuxuu la ekeysiiyey casharatan toban oo min alghanami ari ah bibaciirin rati hal neef oo geela iyo toban ari buu isku mid kaga dhigay nacam taqyiimkan oo kale marka taqwiimkan ma ahan yacni macnihiisu inuu noqonayo kale yacni cibaadaadkii kale in looga qiyaasanayo sida udxiyadii iyo hadyigii iyo culamo uga qiyaasatay waa jirtaa laakiin taasi waxaa weeyaan toddoba ariya iyo hal neef u dhigmo ee toban ma aha ayb sida yani riwaayadku ay tilmaamayaan ibnu daqiiqsaas ibnu daqiiqilciidna ixkaamuulaxkaamka saasoo kale ku ishaaray inkastoo aathaar ay jiraan sida kale iyada laftirkeeda uma qasama waa qeybiyey facadala casharatan buu ayuu la ekeysiiyey min alghanami ari-a bibaciirin rati fanadda marka waxaa diday oo cararay baciirun rati oo minhaa kamida awrtii ka mid a fadalabuuhu way raadiyeen waa ka daba tageen fa acyaahum waa daaliyey ratigii baa noojiyey waa ka daba tegi waayeen wa kaana fi lqowmi qowmka waxaa ku jira khaylun wa kaana fi lqowmi qowmka dhexdooda waxaa ahaa khaylun fardo yasiiratun yar fa ahwaa rajulun minhum faahwaa ayb fa ahwaa rajulun nin ayaa markaa wuxuu jalleecay minhum iyaga kamida bisahmin leeb ayfa ahwaa rajulun nin ayaa marka wuxuu tuuray oo xaggiisa u riday fa ahwaa rajulun nin baa riday oo minhu iyaga ka mida raftigii cararay xaggiisa bisahmin buu ayuu la tuuray nacam leeb fa xabasahu llaahu ilaahay baa celiyey marka fa xabasahu llaahu allaa celiyey ratigii oo leebkii baa ku dhacay waa xabismay marka weyan faqaala nabigu sala allahu alayh ali wasalam waxau yidhi ina lihadihi lbahaa'imi xoolahaani awaabida ayaa u sugnaaday did didid ayay leeyihiin usugnaatay ka awaabidi lwaxshi duurjoogta didideeda oo kale sida ay duurjoogta u diddo oo kale bahaa-imtaanuna waa didaa oo did baa usugnaaday ayb famaa wixii nadda dido calaykum idinka korkiina ka dido minhaa iyada ka mida fasnacuu bihi ku sameeya oo yeela haakadaa sidaan oo kale yeela halkaas marka waxaa laga qaadanayaa marka ay daliil u tahay calaa ana maa tawaxasha min almusta'nasi xoolaha dabjooga oo guryaha iska joogan duurjoogta aan ahayn wixii markaa waxaa weeyaan duurjoog sidooda u dhaqmo oo dido yakuunu xukmuhu xukma alwaxshi duurjoogtoo laxugun noqonaa oo ugaadha maxaa la samay jirayna see lagu qaban jiray see lagu ugaaran jiray in leeb lagu tuuro marka haddii la qaban waayo neefkii xoolaha marka leeb lagu tuuro ka dhex baxo sidaa oo ku dhinta markaa bismi llahi la yidhaha waa la yeeli karaa iyadana oo hadduu dabjoog hadduu duurjoog dhaqankeed yeesho xukunkeeduu yeelanayaa nacam kamaa ana maa kamaa ana sida yacni maa ta'anasa wixii min alwaxshi kamaa ana maa ta'anasa min alwaxshi yakuunu xukmuhu xukma almusta'nas wixii markaa dabjoog xukunkiis yeesho oo duurjoog ahayna dabjoogtoo la xugun noqona oo mathalan daad dameer farowgii oo kale hadduusan didin oo meelaha iska fafadhiyo oo aanu didin dameer farowgii see la yeelaya marka mal waxaa laleeyahay leeb ha lagu tuuro ama ey ha si kale yani xabad ha lagu rida mayaa la dhahaya maya waa la qalanaya markaas na xukunka waxuu yeelanaya dabjooga qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo inaa anagu laaqu lcaduwi cadowga kuwa la kulmayaana qadan berito walaysa macanaa mana haysano mudan midina ma haysano aan wax ku gowracano afa nadbaxu ma ku gowracanaynaa bilqasabi ma ku gowracanaynaa marka ciddiyaha qaala waxa uu yidhi maa anhara dama dhiigga wixii daadiyo wadukira smullahi magaca allana lagu xuso caleyhi korkiisa fakuluuhu cuna laysa asinna waadufra laysa sinna ay ila sinna waadufra mooyaane nacam ilig iyo ciddi mooyaane wasa uxadithukum can dalika waa idiin sheegayaa ama asinu iliga facadmun laf weeyaan wa ama adufru ciddiduna famud alxabasha xabashada midideeda weeyaan taana marka waxaa weya waxaa laga qaadanayaa marka in la khilaafo ahlu kitaabka naam ayb wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam